bismillahi raxmaan raxiim marka ka horeysa waxaan salaamayaa dhegeystayaasha sharafta leh ee radio daljir iyo xasan haykan horiyaha marka labaad xisbiga nabad qaran ee maanta ayaa kulankii golaha dhexe ee soo gabagaboobay caasimadda wadanka xisbiga nabad qaran waa xisbi soomaaliyeed oo la asaasay sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii golaha dhexe dabcan markaan ka hadlayna waxaan ka hadlayna baarlamaankii xisbiga oo matalayay dowlad goboleedyada iyo caasimadda xamar ama gobolka banaadir waxyaala badan laga hadlay dhowr qodob iyo uqaysamaa waxyaala laga hadlayay tan koobaad waxaa laga hadlay horta waxqabadkii xisbiga ee sanadkii lasoo dhaafay julay laba kun iyo kun iyo toban ilaa hadda julaydan laba kun sideed iyo toban taas fican baa lagu xisaabtamay oo mataqaanaa loo soo jeesay waxaa kaloo laga hadlay walaale wadanka iyo marxaladda uu marayo oo gudoomiyaha xisbiga mudane cabdisaaq maxamed waaberi ayaa soo jeesay marxaladaha siyaasadeed iyo dhaqan dhaqaale ee wadanka uu marayo waxaa kale oo runtii xisbiga ay xubnaha golaha dhexe ka wada hadleen shuruuc iyo xeeroofaadyo la mataqaana golaha soo gudbiyey guddiga fulinta xisbiga soo gudbiyeen baa la ansixiyey marka saddexa qaybood ayaa waxyaalihii laga hadlay ugu badnaa
waayahay marka kulanka ayaa kasoo qayb galay
kulanka waxaa kasoo qayb galay saan kuu sheegay dowlad goboleedyada jira wadanka jira ee shanta ah xubno matalaya waxaa kasoo qayb galay golaha dhexe golaha fulinta ee xisbiga waxaa kasoo qayb galay oo kale dad ka yimid qurbaha ka yimid oo qubajooga intaas qaybood oo kasoo qayb gashay macnaha saddexaas qaybood dad matalaya gobol dowlad goboleedyada qubajoogta iyo caasimada wadanka dad matalayay baa kasoo qayb galay
waaya adiga dhinaca puntland baa ka socotay oo xisbiga marka doorkiina muxuu ahaa
annaga waxaan matalaynay dabcan puntland oo ah dowladda dowlad goboleedyada dowladda ugu weyn uguna mataqaanaa waxqabad iyo shaqo badan runtii waxaan odhan karaa waa dowladdii ugu badnayd ee xisbigu hubtiisa ku badnayd laba jeer ayaa sanadkan laba jeer baa sanadkan gudoomiyuhu yimid sanadkii bishii maarse buu soo maray mar oo ku tegay booqasho uu maray magaalooyinka boosaaso qarbo dhahar baran iyo garowe wuxuu la kulmay madaxda wadanka madaxweyne ku-xigeenka wuxuu la kulmay guddiga doorashooyinka markaas uu tegay haddana bisha bishii hadda aan bishan ku jirana bilowgeedii ayuu garowe ka degay uu soo maray magaalooyin badan isimada uu soo arkay marka dowrkeena wuu cadyahay waxaana rajeynaynaa inaan noqono xisbiga ugu mataqaana xooga badan gobolka puntlandna dabcan ugu diyaarsan tahay inay ka qayb gasho heer kasta oo yahay hadday dhalinyaro noqon lahayd hadday haween noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd matalaada gobolka iyo iyo iyo dowlad goboleedka puntland si wacan loo matalo intaas marka doorkeena runtii aad ba u muuqday waa meel lagu shaqayn karo waa meel dadku imaan karaan runtii marka runtii markay yimaadaanna way ku farxaan markay gobolka soo boqdaan madaxda xisbigu yimaadaan oo ay soo maraan oo xilli hameennimo aan ka hayno wadanka soo maraan oo meesha rabaan ay seexdaan marka doorka aan aan matalaynay matalaad fiican baan rajeynaynaa inaan matalay oo ku aadan gobolka iyo amniga ka jira iyo waxqabadka aan soo qabanama ku faraxsan ayaan ka qayb galnay
waaya marka golow waxau yeeshay kulankii golaha dhexe marka maxaa diiradda lagu saaray wallahi waxaa horta runtii marka laga tago waxyaalihii gudaha xisbiga kusaabsanaa oo aan kuu sheegay waxqabadkii shuruuc la ansixiyey gudiyo la babedelay iyo xubna isku bedelay marka laga tago waxyaalaha gudaha xisbiga laga hadlayay waxaa runtii aada xoog loogu saaray oo dowladda aan kula talinay shirka jaraa'idna lagu qotay maanta waxay ahayd in dowladdu ay ka shaqayso wixii loo idmaray ka shaqayso oo ay usocdo dhanka mujtamaca u socdo oo waxaa ugu horrey waxyaala in laga hadlay oo runtiina shirka jaraa'id aan ku qabanay waxaa kamid ahaa dastuurka qabyada in la dhamaystiro oo laga dhabeeyo runtii waa wax shaqa u taalla dowladda lagana sugayo waxaa la rabaa dowladdu aan kula dardaaranay runtii anagoo bogaadana shaqada ay qabanayso dowladdu haddana waxaa la sheegay guddiga doorashooyinku inuu si fiican u dardargeliy hawliyada loo idmaday dowladda hadda dhisaan waxay ku dhisan tahay runtii rabitaan shacab bay ku dhisan tahay iyo waxqabad runtii ay muujisay bilowgeedii marka waxaan rabaa inay erido oo dhamaystirto waxyaalihii mujtamacu ka sugayeen oo labadaa arrimood uga weyn tahay iyo midda ay asalka u ah labadaasba ay ku qabsoomi karaan oo ah in la diyaariyo hay-adii iyo intiqaabkii iyo nabadgelyadii lagu galahaa doorashooyinka insha allah soo socda marka shaqooyinkaas ayaa dawladda runtii aan ka codsanay oo aan aan aan aan kula dadaaranay anagoo markastaba dawladda dhiirigelin iyo taageero loo muujinaya oo runtii dadka aada ugu faraxsanaayeen gaabgarayaashu dawladdu shaqada ay hayso oo ay waddanka qabatay iyo dhiiridiirada aan ka qabno runtii haddaan xisbiga iyo axsaabta kale iyo ummadda soomaaliyeed wallahi horta laba kun iyo labaatanka mudda naga xigta wiina labadana magac looma baxsho oo muddaa naga xigta laakiin waxaa muhima xisbiga horta in xisbigu dhismo dadku ay xisbiga bartaan mujtamaca la baro haddii marka la gaaro doorashooyinka ay u arkaan guddiga doorashooyinka waxsaabta satanka soo gasha aan ka mid noqono waa galaynaa haddii aan marka loo argin aan ka qaybgeli karna kama qaybgalayno laakiin wax kastaba xilliga imaanaan baa insha alla laga hadlaya laakiin hadda waxaa ku jira waxay tahay xisbigu doorasho timaada iyo midaan aan inay timaada inaysa imaan waa isku mid waxaa muhima xisbigu inuu shaqeeyo mujtamaca dowladnimo la baro habka loo dhisan yahay dawladda aan maqaan laga guuro oo runtii lagu soo caalamaalay laakiin aan dawladnimo wadadeeda ahayn runtii taas baa xoogga saaray laakiin marka ay timaado hadday noqon lahayd midda guud oo federaalka ah iyo hadday noqon lahayd ta dowlad goboleedyada oo ay usoo horeyso teerno iyo waxaan ka oran lahayn iyo tan mataqaana jubbaland iyo dhammaan waxaan filayaa waa iska qalad bandeeyeen waa isku xigaan marka markaasaa laga hadli doona insha allah wixii xisbigu ka yeelaya haddii markaas guddiga doorashooyinka uu hanaanka doorashada iyo halka loo geli lahay waxaas uu soo saaro markaasaan ka hadli doona sidaahayd